waad mahadsan tahay walaalka haashim cabdinaasir weli waxaan ku guda jirnaa tebinta gaarka ah ee aynu ku samaynayno weeraradii cagmarinta ahaa ee saaka ka dhacay qaybo ka mid a wilaayada islaamiga shabeellaha dhexe kuwaasoo cagta lagu mariyey saldhigyo ay ku sugnaayeen ciidanka dowladda federaalk oo gaarayey ilaa afar saldhig waxaana ay kala ahaayeen saldhigga ciidanka dowladda federaalk ee deegaanka ceel cali axmed deegaanka daarunicma deegaanka cali fooldheere iyo deegaanka alkowthar oo dhaca duleedka degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellaha dhexe goor sii horeysay mu'asasada warbaahineed ee alkataa'ib waxay baahisay sawiro laga soo qaaday qaabka uu u dhacay ee dagaalkii weynaa ee ka dhacay deegaanka ceel cali axmed halkaasoo lagu dilay tobanaan askari oo ka tirsan ciidanka dowladda federaalk sida lagu arkayo sawirada ay baahisay mu'asasada warbaahineed ee alkataa'ib waxaa xusid mudan in hadda ay ballan qaaday mu'asasada warbaahineed ee alkataa'ib in goordhow ay baahin doonto sawiro laga soo qaaday deegaanka alkowthar ee dhaca duleedka degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellaha dhexe waxaana la filayaa in sawiradan si lamida kuwii laga soo bandhigay deegaanka ceel cali axmed iyagana ay soo bandhigaan qaabka uu dhacay ee dagaalkii halkaas ka dhacay iyo khasaaraha lagu gaarsiiyey ciidanka dowladda federaalk weliba waxaa xusid mudan in duleedka deegaanka alkowthar uu martigeliyey dagaal culus oo lagu dilay ugu yaraan labiyo labaatan askari oo ka tirsan ciidanka dowladda federaalk kuwaasoo qaarkood ay saraakiil ahaayeen wariyaal ku sugan goobta dagaalka gaar ahaan weriye anas al ansaari oo ka tirsan idaacadda islaamiga al andulus oo ku hadasha afka xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo goor sii horeysay nala hadlayeyna wuxuu xaqiijiyey in mididka ciidanka iyo saraakiisha qaarkood uu isaguba isdul taagay oo uu soo arkay marka sawiradan ay ballan qaaday mu'asasada warbaahineed ee alkataa'ib inay baahin doonto ku saabsan dagaalka alkowthar ka dhacay ayaa la filayaa markay soo baxaanna dhegeystayaasheena waan la socodsiin doonnaa insha allah